soddon xildhibaan codsi ka yimid iyo codsi kale oo madaxweynaha ka yimid ayaa baarlamaanka isugu yimaadeen ilaa iyo afartan iyo sideed qof oo xildhibaanaha ayaa caawa kasoo qayb galay fal maanta ka dhacay hotel ku yaalo degmada cadaado oo qolo ma tiro cadad yar ahoo inta isugu tagtay aysan xataa ay macnaha xataa wax laga xishooda ahayd in iyadoona guddoonkii uusan shir guddoomin madaxweynihii madaxweynkana aysan ka qayb gelin in koox yaroo baarlamaanka iskugu meel isugu tagtay tiri guddoona iska dhex dooranaynaa sidaas ayaan madaxweyne ku ridaynaa ayaa uu ku saabsanaay in xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay caawa codsadeen inay falkaas ka hortagaan ayna beeniyaan wixii meesha ka dhacay marka maxaa ka soo baxay kulankiina maxaa isla garteen
waxaa ka soo baxay in ma garanaysaa qodobada ka soo baxa waxaa ka mid ah in dadkii ka dambeeya falalka noocaas ahaa in maaragtay ay yihiin dad midnimada ama jiritaanka galmudug dhaawac weyn keeni kara marka la qaadayo impeachmenta madaxweynaha process la mara ayay leedahay marka idinku waa cambaarayseen oo keliya kulankiina aa qabsateen cambaareen maahane waa loo sheegay inaysan waxba ka jirin sharciyadna aysan ku salaysnayn dadka noocaas ku kacayna mataqaanaa in kolley tallaabo sharci kolley ka gudboon oo xagga dastuurka iyo kolley lala tiigsan doono laakiin de guddoomiyihii baarlamaanka ee shirguddoomin lahaa saad sheegtaa waxaad tidhi shirguddoonka ka maqnaa wuxuu warbaahinta u sheegay inuu xabsi guri ku jiro ama madaxtooyadii ku xaniban yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkii sidee baa marka xorriyad loo dareemi karaa ama go-aankiina laftigiisa loogu kalsoonaan karaa mar haddii guddoomiye xaniban yahay walaal guddoomiye ma xanibna meel baan wada degannahay meesha hadda waan kula hadlayo agteedu halkaan fadhiyaa oo dad kula sheekaysanayaa baarlamaanka caawa halkaan yimid oo state house ka yimid oo ku qabsaday maaragtay shirkan kalfadhiga caadiga aan ku qabsaday iyo guriga uu guddoomiyaha degan yahay hal derbi baa udhexeeya laakiin dee warbaahintuuba u sheegay warkaa inaad adiga laftaada dhegeysataan filayaa inuu yidhi waan xanibanahay muxuu kulanka uga soo qayb geli waayey oo u shurgudoomin waayey mar hadduu magaalada joogo kiinaba
wax xanibaad ma jiro kolley waxaan dareemayaa arrintaas arrin siyaasadeed oo ka socoto xagga dowladda federaalka ah inuu ka tarjumayo guddoomiyaha ayaa caddaatay waan gartay marka xilka isaga ma ka qaadeen mise weli waa guddoomiyihii rasmiga ahaa ee golaha
may maanta ayaa maashinkiisa qabtay sidaa idaacadaha aad ka aragtay iyadoo xildhibaano ilaa iyo afartan iyo afar qof ay mooshinkiisa gacanta ii geliyeen saakay kadib markaan sharciyadiisa fiiriyey sagaalka qodob ay kusoo eedeeyeen markaan eegay idaacadaha ayaan u sheegay in guddoomiyaha saacaddaas uu ka bilaabato uu yahay xildhibaan caadi ah eedeymaha lagu soo eedeeyeyna kolley inuu iska difaaco ama sida qodobada lagu soo eedeeyey in saacadaha soo socda aan sheegi doono waktiga doodiisa ay bilaabanayso marka xilka lagama qaadin laakiin mooshin ka dhan ah baa lagu keenay haddaad halkaa yaraa faahfaahisid
mooshinka ha markii guddoonka qof kamid a laga keeno macnaha wax ma shir guddoomin karo xildhibaan caadi ayuu noqonayaa ilaa doodiisa meel u dhacdo waan gartay idinka maxaa idiin qorshaa maxaa idin xiga haddii dhinacii kale yidhaahdeen xildhibaanada qaybtood intay hadleen ay yidhaahdeen xilkaan ka qaadnay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka isaga maxaa dhacaya wallahi haddee madaxweyne ku-xigeenka aniga sidaa la socota shaqadeyda waa afhayeen waxaana afhayeen u ahay xildhibaanadaas go-aanada ay gaaraan marka xakiiskayga soo gaaro ayaan shaaciyaa ilaa iyo hadda wax mooshin ama eedeymo xagga xafiiska xafiiskayga soo gaaro ee madaxweyne ku-xigeenka loo laga soo lagu soo eedeeyey weli ma hayo waxaad sheegtay ilaa siddeed iyo afartan mudane ku dhowaad in kulankiina ay joogeen labiyo konton mudane ayaa kulankii horena laga sheegay marka labada tiro la eego waxaad moodaa qolo waliba tiro badan inay sheeganayso sidee baad ku caddayn kartaa in dhinaciina tiro intaa la eka ay joogtay walaal annaga runtii sida qolada maanta meesha tagto tiro iska sheegata keliya maaha annaga live video ayaa la duubay oo idaacadihii dhanan joogay waad ka daawan doontaa beri idaacadaha haddii ilaahayna su-aasha ugu dambaysa waxaad dhowr jeer ku eedaysay dowladda federaalka ah oo aad tidhi iyadaa ka dambaysa maxaa caddayn u haystaan idinku maxaa waa maxay eedayntan waxsalka u ah runtii runtii waxaa nasiib darro ah dalka maanta dadka hoggaankooda haya oo labadan mataqaana mas-uul oo dhalinyarada ah inaysan garanayn qiimaha iyo culeyska iyo miisaanka iyo dhibaatada laga soo maray in la dhiso maamul goboleedyadan hadday ogaan lahaayeen dhibaatada iyo juhdiga iyo waktiga iyo qarashka la geliyey sidaa uguma aysan hoos degdegeen sida hirshabeelle ku dhacday waad waad garan kartaa middaan haddana falkii noocaasoo kale kula kaceen marka waxaan aada ugu baaqayaa inay ka fiirsadaan burburinta iyo midnimada galmudug iyo maamulada kale ee mataqaanaa hoostaga dowladda federaal annaga dowladda federaalka aan soo dhaweyneynaa waa dowladda yadi waxaan ka mid nahay qayb ka mid nahay dowladaha goboleedyada ay maamusho